Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da ood si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka iyo labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti afarta bisha agost sanadka labada kun iyo sideediyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijkana waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan ku qaadan doono maanta caqabadaha soo wajaha dhallinyarada ka qalinjibisa dugsiyada ka hor inta aysan aadin jaamacadaha hadda qofku markuu iskuulka dhiganayo wuxuu rabay faculty laga yaaba ku fiicnaa qolkaas qofkaas facultigaas wuxuu rabaa marku jaamacadda galaan inuu facultigaa dhigto waxaa laga yaaba qof kaleo saaxiibkiisa inuu ku dhono facultigan iska daamo wacno mid kale uu u kaxeeyo dhaho aanu kii ku fiicneen kuliyadaha haddii anigu kuliyadaan doortay dhantalka jaamacadaha laguma bixiyo wadanka ku yaala marka saasaan ugu kalifisa inaanu waxaan ka wada helinayn kuliyadihii aanu baran lahayn saasaan ugu kalifisa inaan waddan kale aadno aan wax ka soo baranno kaalintii fanka ayaa iyadana aan ka marnaan doonin
deeqay walahaane daaladu manuuni kaaladu dabkay guri deeqay walahaan
axmed cali cigaal barnaamijka ayaad uga bogan doontaan waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii ciyaaraha ah oo aad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
wararka ka imaanaya magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida ayaa sheegayay in ciidamada milatariga federaalka etoobiya ay saaka galeen magaaladaasi iyagoo la wareegay xarumaha maamulka magaalada sida madaxtooyada xarunta baarlamaanka iyo xarunta telefishinka e s t v dadka magaalada jigjiga ayaa saaka ku waabariistay gaadiidka gaashaaman iyo ciidamada oo ku sugan dhammaan jidadka waaweyn ee magaaladaasi dad badan ayaa isugu soo baxay jidadka magaalada oo u muuqata mid gashay jahwareer aan horey loo filinin meelaha qaarna waxaa lasoo sheegayaa inay bililoqo ay ka dhacday lama oga sababta ka dambeysay in ciidamada federaalka ay galaan jigjiga laakiin jariirad ka soo baxda adis ababa ee la yidhaahdo adis standard ayaa barteeda twitterka ku qortay in tallaabadaasi ay dowladda federaalka etoobiya u qaaday kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay madaxweyne cabdi cumar maxamuud iyo maxamed madaxda maamulka federaalka etoobiya qaar ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa ayaa dhulka soomaalida ee etoobiya oo baraha bulshada ka soo muuqday ayaa tallaabadan ciidamada ay ku weerareen jigjiga ku tilmaamay afgembi lama oga halka uu ku sugan yahay cabdi maxamed cumar madaxweynaha dowlad deegaanka wararka hadda u dambeeyey ee na soo gaarayeyna waxa ay sheegayaan in ciidamada federaalka xooggoodii ay ka baxeen magaalada jigjiga
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike bamboyo ayaa singabore waxa uu sabtida maanta ah uu kula kulmay goor sii horreysay wasiirka arrimaha dibadda ee myamar youtin waxa uuna ugu baaqay in si deg deg ah loo sii daayo laba wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee reuters kuwaasi oo myamar ku xiran afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda maraykankana wuxuu sheegay in wariyaashaasi bambeeyo uu kala soo ku soo hadal qaaday dhiggiisa waddankaasi mayamar markii kulankaasi uu socday islamarkaasina uu u sheegay xariga wariyaashaasi iyo walaaca laga qabo wariyaashan ayaa la sheegay in lagu helay dembi ah warar la xiriiro in ay ka warameen warar been abuura oo ku saabsan muslimiinta tirada yar ee iyagu waayadanba uu ku socday dagaalkii rohingaha ee gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaal ee raqiin
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaana idaacadda si wada jira idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa laascanood kusoo diyaariyey cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni madasha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascaanood waxaynu toddobaadkan haddii rabbi raalli ka dhiga aynu ku eegi doonnaa ardayda soo dhammaysta dugsiyada sare xilliga ay gelayaan jaamacadaha iyo caqabadaha ay la kulmaan barnaamijkeenna ayaa waxaa nagala qayb qaadan doonaa cabdisalaan aadan maxamuud oo ka mid a ardayda jaamacadaha magaalada laascaanood dhigata iyo macalin axmed cabdilaahi cali oo ka mid a macalimiinta dugsiga sare ee muuse yuusuf ee ku yaala magaalada laascaanood iyo maryan cabdinaasir cumar oo ka mid a ardayda isu diyaarinaysa sanadkani inay galaan jaamacadaha waxyaabahaad is leedahay markaad jaamacadda gashay waad een, baratay oo waad ka faa'iiday magacay waa cabdisalaan aadan maxamed waxaan ahay arday ka mid a arday dhigata jaamacadaha magaalada ku yaala een, gaar ahaan jaamacadda golis university qeybta een, health scienceska department of nutrition waxaan ahay arday ka baxay sanadka hore iskuulka muuse yuusuf markaad iskuulka soo dhammaysay iyo qaabka jaamacadda ku gashay iyo sidaad u doorato bal waxay ka baran karaan arday cusub oo iskuulka soo dhameeyey oo raba inuu jaamacad galo jaamacadaha horta ardaygu markuu iskuulka soo dhameeyo si uu kala dooranaya horta marka hore anigu markaan iskuulka dhiganayay marka horeba anigu jaamacadda inuu horta marka ardaygu yool leeyahay iyo jaamacadda marka iskuulka ka baxo oo uu rabo maadada uu dhigto inuu marka hore horta kusoo xisaabtaan fakaltiga oo intaanu kasoo bixin iskuulka uu fakaltiga uu rabo uu marka hore isagu soo go-aansado laakiin haddii si hadhow uunan markuu soo baxo ana caqabad uga imaan fakaltigu dooranay markuu jaamacadda yimaado oo marka aanu ugu dhex wareerin wuxuu ka dhigan lahaa waa inuu marka hore soo go-aansadaa markuu iskuulka joogo anugu markaa marka hore aan iskuulka joogay yaan go-aansaday inaan fakaltigan ku biiro inaan jaamacadda galo marka hore aniga wax iga go-aan ahayd sida iskuulka oo kale haddeer iyo jaamacadda isku mid maaha dee casho way ka cashirbaanta jaamacadda oo kale iskuulka way ka een, waxaa la rabaa dadaal dheeri inuu ardayga u bixiyo waxaa la rabaa inuu ardayga ku dadaalo waxaan uu biri ka maalin marka uu xalaga iskuulka marka ku jirta inaan isleeyahay marka iskuulka baxid shaqo iyo waxaa ma helisa ma raasaysa laakiin marka maadaama jaacaddii lagu gelinaya dhaqaala badan fismad badan uu kugu bixinayo waalidkaa oo dhaqaala badan lagu gelinaya dadka wax ku barayay iyo macalimiinta waxaa la rabaa iyo dadka wax ku barayay inaad adoo tayaysan kasoo baxid kana faa'iidsatay waxa lagu barayo si aad hadhow markaad jaacadda ugu baxid aad u anfacdo waalidka iyo dadka macalimiinta da wax kuusoo tabcay iyo gobolkaaga iyo magaaladaada iyo beri-aada ku nooleedba si beri ka maalin kuwa kaa dameeyana ay uga qayb qaataan oo ay adiga ku arkaan inaad leadership wanaagsan aad tahay waayo waxaa leeyahay awrba ka horreeya hogaanqaadkiisa leeyahay sidaas markaa si ay kugu daydaan kuwa magaalada iyo gobolka aad joogtid iyo gaar ahaan bageyga ka mid tahay macalimiinta dugsiga sare ee muse yuusuf waxyaabahaad is leedahay mar kasta waa la arkaa markay ardaydu ay soo dhameeyaan dugsiga sare maadaama adigu aad macalin tahay arday fara badanna ay idinsoo marto
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed cabdulaahi cali macalinka ah dugsiga sare ee muuse yuusuf runtii arday fara badan ayaa ka baxday dugsiyada sare iyo kuwa dhexeba ardaydu waxay sameeyaan runtii waxbarashada iyo sanadahan dambe waxaad moodaa inay soo korayso oo tiradu kasoo badnaanayso marba intii marba sanad bar sanadka ka dambeeyo way soo korayaan oo waxay kasoo kordhayaan intii hore dugsiga iyagoo kale sanadkan haddaan tusaale usoo qaato laba boqol iyo konton arday baa ka baxay sanadkoona laba boqol iyo afartan baa ka baxay sanadba sanad ka dambeeya way kasoo badanaanayaan tayadoodana way kasoo soo bedelaysaa mar markana dambeysa oo markastoo facilitiga iyo waxyaabaha ardaygu agabka uu isticmaalaya ay soo bedelaan waxaa muddo tayaduna inaysa soo bedelayso marka ardaydu aad bay u wanaagsanayeen sanadkan wayna ka tira badnayeen sanadihii hore intayna dugsiga ka bixin iyo ka hor ma jiraan waxyaaba aad kala talisaan ama talooyin aad siisaan ama si aad u ogaataan waxyaabaha ay ku fiican yihiin ama aad isleedihiin way kusoo bixi karayaan ma jiraan ka du- macalimin ahaan gaar ahaan kuwiina dugsiyada sare dhiga Een, runtii een, iskuulladu ma laha waaxo u qaabilsan een, inay ardayda la taliyaan oo ay kala taliyaan waxyaabihii ay higsigoyadooda iyo magaranaysa yoolkooda ku gaari lahaayeen laakiin macalimiinta kurukulumkay ku jirta inuu macalinku yani manhajkay ka mid tahay in macalinku ardayga la taliyo inuu gaargareeyo een, inuu siiyo een, jihooyinkii uu mari lahaa ama haddii uu qam- mustaqbalkiisa siduu u dhisi lahaa een, macalimiintu way siiyeen laakiin ma jiro xafiis furan oo een, iskuullada ka mid ah iyo xitaa jaamacadahaba oo ah lala taliyo ardaydu laheedo een, qaabka u maro kala kala tacaamulo dhibaatooyinkooda iyo magaranaysa arrimahooda een, kala shaqeeya wax xafiisu furan ma jiro laakiin macalinku shaqadiisa ayay ka mid tahay inuu ardayga een, hago oo hage u noqdo tusaalena u noqdo een, uuna kala taliyo mustaqbalkiisa sidii uu u dhisi lahaa een, waana kala talina arintaa waan sameynaa inta badan waxaanay ka mid tahay shaqada xisadaha kalaaska ka mid tahay waxaad ka mid ahayd een, hablihii sanadkani dhameeyey een, dugsiga muuse yuusuf bal ka waran eh, doorka iyo waxyaabaha sida weyn ay u hadlayaan een, ardayda iyo waxbarashada dhammaystay sanadkan bismillaah ano magacayga ku bilaabaya maryar cabdinaasir cumar wey magacaygu Een, annagu haddaan nahay ardayda sanadkan ka qalinjabisay iskoolka museysif waxaan awil gaar ahaan hablaha iyo ardayduba waxaan annagu rajeynahay inaanu de qof kasta wuxuu leeyahay hami u gaara way jiraan dad aan ku kalsoonayn wadankooda oo dhahaya meelahaasaan jaamacada doonanaya iyo wax wadankooda ku kalsoon oo jaamacadaha wadanka ku yaala doonaya marka way iskugu jiraan wax kasta marka waxay doonayaan sidaas inay wadanka galaan iyo inay wadanka ka wada baxaan bal ka waran marka laga hadlayo een, dhanka doorashada oo kale oo aada iskuulka dhiganayseen hadalhaynta ugu badan ee ardayda iyo markay rabaan inay jaamacadaha galaan oo kale waxay jecel yihiin ardadu inay horta badagkooda inay fakaltiga galaan waxay wada jecel yihiin inay caafimaadkooda galaan laakiin dee way jiraan dad ka duwan een, inay galaan caafimaadka kale marka way iskugu jirnaa wax kasta qof kasta wuxuu ku fiican yahay buu een, rabaa inuu galo maadooyinku ku fiican yahay way jiraan dad een, hamigoodu sii sarreeya oo dee waxooda sii qorshaysta iyo dad aan sii qorshaysan oo kale qaar aad isku fikirtihiin ma jiraan oo oo aada maadda isla qaadateen ama inaad kuliyaddaa wada dhigataan oo kale may ma jirto cid aanu isku koliyad aan nahay oo isla tashananir waxaase wada gelayna laakiin qof kasta een, wuxuu ku fiicnaayo wuxuu rabo buu gelayaa hayen cabdisalaan een, waxyaalaha sida weyn looga hadlo waxaa ka mid a ballanqaadka marka ardaydu ay soo dhameeyaan dugsiyada sare in ardayga laga bixin doono jaamacadda een, inuu heli doono waxbarasho een, taasoo kale saameyn ma ku yeelataa inuusan ardayga gelin jaamacaddii ama uu waxbarashada halkaa ku ekeeya waayo waxay ugu yeelanaysaa ardaygii markuu waalidkii oo kale ballanqaad uu ka helo marka hore kale ama qof kale u ballanqaado wixii oo jaa- dhaha jaamacadan kaa bixinaya oo uu ka waayo wixii ballanqaadka hadhow waxay ca- ardayga caqabad ku noqonaysaa inuu ardaygii dee niyad jabo dhaho ardayga laba u qaybsamaya inuu ardaygii iska niyad jabo dee arday iska daya waxbarashada halkaa kaga hadho noqdo oo wax kale iskaga biira iyo inuu noqdo arday dee dadaal dheer sii geliyo meel kasta haka duma markaa dadaalkiisa sii labalaabo marka waxaa leeyahay qof kasta suu ordobaad waxba heshaa moogta waxaa leeyahay wax lagu maahmaahanin bar taagti tooye kaa maal haddaad iska dadaasho waxa laga yaaba meelahaagaad iska murtid oo meelo aad adigu waxbarashada waxaa laga yaaba inuu ardaygaas isdhaho horta mid saa kaga hadho midna isdhaho bal sanadka haddii caqabado kugu timi sanadada dambe eeg oo intaa wax ururiso meelaha iska galo beri ka maalin uu helo doon mid iswalashuu helo mid imtixaan u helo marka ardaygii labadaas caqabad waxay ku noqonaysaa laba ardayga ku noqonaysaa marka inuu ardayga ka dhaco meeshii iyo inuu dee arday iska sii wato dadaalkiisa meelaha iska uu maro oo hadhow ilaahay adiga oo kale een, jaamacadda hadda dhigataa waxyaabihii ay rajaynayeen oo kale ardaydu maxay helaan horta jaamacaddu iskuulka iyo jaamacaddu waxbay ku kala duwan waxna way ka wada xidhiidhaan hadda qofku markuu iskuulka dhiganayo wuxuu rabay faculty baa laga yaaba ku fiicnaa qolkaas qofkaas facultigaas wuxuu rabaa marka jaamacadda galaan inuu facultiga dhigto waxaa laga yaaba qof kale oo saaxiibkiisa inuu ku dhoono facultigan iska daamo wacno mid kale uu u kaxeeyo oo dhaho aanu kii ku fiicnayn hadda waxaa laga yaaba qofka chemistryga biologiga kale ku fiicnaa qofbaa aan diinta iyo carabiga kale ku fiicnaa qofbaa xisaabta iyo physics ku fiicnaa waxaa laga yaaba marka inuu qof kale oo saaxiibkiisa dhaho kaale oo een, maadada kuma fiicin maada kale i raaco maada kale intuu qofku u duursado uu hadhowna qofkii maadada uu ka jib keeni waayo uu jaamacaddiina markaa iskaga hadho macalin waxyaabaha sida weyn looga hadlaya waxaa ka mid a ardaydu markay dugsiyada sare soo dhameeyaan in doorashada marka laga yimaado intii jaamacadaha nasiib ku heshay inay galaan inay ku wareeraan oo kale oo aad hadhow aragtaan ardaygii soo baxay ee dugsiyada sare dhameeyey aakhirka inuu waxbarashadoo dhan ka hadho Een, way jirtaa runtii waa la arkaa arday een, badan oo kuuliyadihii galay oo ka baxay haddana een, wa- taasina waxaa keenta ardaygu marka hore een, waxaa laga yaabaa inuu sun waxbaba u qorshaysnayn laakiin uu arko dadkii oo meel u badan ama ardaydii oo meel u badan oo ama kuuliyad isku wada galay tusaalen it oo kale caafimaad oo kale ama business oo kale kadibna uu iska galo hadhow markuu muddo wado ama dhowr bilood meeshii dhan waayay haddana ay u cuntami weydo haddana uu ka baxo haddana isagoon cidna la tashano mid kale isqoro haddana uu ka baxo hadhowna uu yahdo jaamacadiiba uu dhaleeceeyo ama magaranaysa waxbarashadiiba siyaado waxaan systemkii aad doonaysa iyo waxaad uufinaysa iyo waxaan way kala duwan yihiin oo jaamacaddii ka hadho baa dhici karta oo ardaysigu suuqa joogo garanaysaa dhaleecaynayo le waxa weeyaan wix- magara- een, kuuliyaddii anfacdaan waayey ama kuleedihii aan jaamacaduhu bixinayeen waa ku qanci waaye waalidiintu ay ka wada shaqeeyaan sida ardaygu u guulaysan lahaa ee loona sii diyaarin lahaa kuliyadda uu geli lahaa taasoo kale wallaahi wax weyn bay ka taraleed arrintaas waa arrin aada u fiican waana la samayn karaa een, waxaana fiican ee wasaaraddu inay arrinkaa dardargeliso oo iyadu markaa dee ay ku riixdo iskuulladu inay sameeyaan oo qofka hibadiisa la ogaado een, wuxuu ku fiican yahay macalimiintu way qiimeyn karaan wayna ogaan karaan waayo qof macalinka wax u dhigaa wuu yaqaanaa waa sida macalinka waalidka kale hooyadu ilmaheeda way kala taqaanaa iyo abuuba een, macalimiintuna way yaqaaniin een, sida ay ugu- ardaydu mid walba wuxuu ku fiican yahay iyo qaybka magaranaysa hibada uu leeyahay Een, laakiin ma jirto halbeeg iminka ama iskuulladu ka- barnaamij ay ku cabiraan oo ay barna- ardayda usoo bandhigaan oo ku- ku kala saaraan si ay u ogaadaan ka ardayga sugaanta ku fiican ka een, ku fiican caafimaadka ku fiican ka injineernimada ku fiican ka dhakhtarnimada ku fiican barnaamijka noocaas oo isku- een, systemka noocaas oo iskuullada iyo wasaaradda midna ka- een, uma diyaarsan oo kuma jiro Een, marka taas laakiin aada iyo aad ba waxay ku bedeli lahayd waxayna saameyn lahayd dad badan oo arday badan oo iminka een, ama kuuliyadii ay ku wanaagsanaayeen aan gelin een, ama kuuliyadii een, ay ay rabeen aan aan runtii jones janisku siin een, bay t- anfici lahayd inta badan ardaydu een, waxay sameeyaan yidhi waxaan doonayaa een, kuuriyadda agricultureka ayaan dhiganayaa sababtoo ah kuuriyadda agricultureku ama beeruhu waxay ku wanaagsan tahay waxyaabaha xisaabaadka iyo waxyaabaha laga shaqeeyo ma leh sidaa daraadeed markaan kuuriyaddaasaan rabaa inaan galo marka markii dambena de adigu waxaad ka mid tahay ardayda cusub waadna sheegtay dee inay kala doordoortaan een, waxbarashada oo kale adigu maxaad dooratay inaad doonaysa inaad dhigato kuliyadda doonaysa inaad gasho xillimaad dooratay maadaamaad sanadkan dhammaysa bismillaah anigu waxaan doortay kuliyadda aan dhiganayo een, markaan sanadkan foofoorka ahaa waan kusii hamiyey inaan kuliyadda dhigto waxaan jeclaa inaan dhigto caafimaadka weliba dhantalka inaan dhigtaan jeclahaa Een, insha allah waxaan doonaya inaan wadanka wax ugu qabto een, wad- gobolkayga weliba inaan wax ugu qabtaan doonayaa aan wax wax badan ka bedelo xagga dhantalka ilkaha weeye ka ha inaan shacabka wax ugu taro een, waayo wadanku xaggaas dhantalka wuu kuma fiicna dadku waxay wada bartaan inta badan caafimaadka medicinka iyo lab- shaybaarka waxaasay wada bartaan marka waxaan jeclay wax ka duwan wax wadankayga lagu qabsado inaan barto doorato oo aad marka hore caafimaad een, intaadan dhammaynin dugsiga sare bal ka hore marxaladdii waxbarashada iyo heerka aad een, soo martay iyo waxyaabaha sida weyn aad is leedahay ardaydu markay dhammeeyaan oo kale way ka faa'iidaysan karayaan maxaa ka mid ah ama wiilal ha noqdeen ama gabdhaha ha noqdeen oo kale waxaan rajaynayaa in ardayda sanadkani wada baxday inay jaamacada wada galaan oo wadankooda wax ka bedelaan oo wax u qabtaan waxay iskoolka dee wax badan baa laga faa'iidaa een, aqoon la-aani een, waxaan rajaynayaa inay wax badan ka bedelaan wadankooda marka iskoolka wax badan baa laga faa'iidaa annaguna dee waxaan jec- waxaan wax u baranaynaa iftiinka wadankaan nahay waxaan wax u baranaynaa inaan wadankeena wax ka bedelno aan wax badan u qabano markaa waan rajeynaynaa inuu dee qof kasta hadaad xitaa hadaad meel kale wax kasoo baratid oo jaamacad kale ka- kasoo baratid kolleyba wadankaaga unbaa ku hor wadankaaga unbaad kusoo noqonaysaa isaga unbaa wax u qabanaysaa isaga unbaa wax u baranaysaa marka annagu haddaan xitaa meel kale aadno wadankayga wax usoo baranayna saan wax uga bedelinahayn arday fara badan oo kale oo markay dhammeeyeen dugsiga sare doorashada inay jaamacadaha dalka gudihiisa dhigtaan iyo inay dabadda dhigtaan oo kale kaybay jecel yihiinna inay ardayda oo kale adiga kula mida ee dugsiyada sare soo dhameeyey markaad la sheekaysatid ama aada weydiisid bal ka war wallaahi runaanta waxay jecel yihiin inay dhigtaan jaamacadaha wadamada kale wada jecel yihiin waayo xaggan jaamacadahooda aada tooyadooda ma fiicna marka xaggaasi dadka wada rajeynaya inay qof kasta wuxuu ku leeyahay waan tegaya xaggaasaan aadaya meel kalan wax kasoo baranaya Een, way jishi marka mushkilad mushkiladda xagga weeye jaamacadaha wadanka naga haysata marka iyagana waxaan rajeynaynaa in kuliyadaha hadda anigu kuliyadda aan doortay dhantalka jaamacadaha laguma bixiyo wadanka ku yaala marka saasaan ugu kalifisay inaanu waxaan ka wada helinayn kuliyadihii aanu baran lahayn saasaan ugu kalifisay inaan waddan kale aadno aan wax ka soo baranno qaar qaar waxay ku andacoonayeen inaysan anfacayn jaamacadahan wadanka ku yaala qaar waxay ku andacoonayeen inaysan kuliyadii ka baran lahayn inaysan ku ool inaysan bixin qaarba waxay ku andacoonayeen barnaamijkeennii madasha guntiisii iyo gabagabadii baynu ku jiraa bal ka waran waxyaabaad is leedahay uh, way kaa baran karayaan ardayda cusub maadaama adigu arday jaamacadeed tahay oo aada sanadkii labaad ku jirto kamid a waxyaabaha ay ardaygu ka baran karaan ardayga secondary kasoo baxay oo ardayga jaamacadda ka baran karo markuu yahaadoo kale inuu ardayga een, jaamacadda kasoo een, dhiganaya uu yahay ardayda markaa dadaalayo maadaama casharadii jaamacadii ku iskuulka ay kala badan yihiin uu yahay arday waxa laga jaamacadda markuti loo fakalti oo kale jaamacadda ka wada diyaariyo oo kale waxaa markaa ardaydu secondary ay kaa baranayaan kale inaad ardaygu dhowr fakalti oo kale isku diyaariyo inuu ardaygu sidii hore iskuulkaana hawlyiri jirinoo mar kasta ardaygu assignment waa laisku diraya presentation baa laisku dirayaa wax kasta laisku diraya jaamacaddu way ka hawl badan tahay marka inuu kaa barto waa wacan waxaanaad sidanaad u dalaalays dadaalka inuu kaa barto oo mar kasta ardaygan uu qofkii dee ardayda qaarna marka xitaa sida jaamacadaha markay galaan waa sida iskuulka ku ahayn qofkii dee iskuulka dadaali jirayna dee jaamacaddii sidii u dadaala qofkii aan dadaali jirin iskuulkana waxaa laga yaaba inuu sidii iskaga joogo oon waxba sii qaban marka laakiin dadaalka waa inay ka waa ay ka bartaan badanka qofka jaamacadda dhiganaya uu kan iskuul ka soo baxay uu ka baranaya uu kaga dayanaya mar kasta maadaama jaamacaddii ka kakan tahay kana hawl badan tahay iskuulkii macalin waxyaabaha sida weyn looga hadla waxaa ka mid a saameynta ardaydu ay isku yeeshaan gaar ahaan saaxiibtinimada bal ka waran dhanka doorashadu ma ku yeelataa saaxiibtinimada iyo in een, ardaygu maadadii ku wanaagsana mahay maad- maado kale ama kuliyad kale loo jeediyo oo qofka saaxiibkii ku qanciya inuu kuliyaddaa kala galo Een, waa run een, way ku yeelataa taas aad bay u saamaysaa weliba oo isku daydaan ardaydu een, waxay sameeyaan kuuliyadaas dadko dhan ma dhigtaa bay ku odhanayaan ha- oo halhayso ah Een, markaad weydiisoto niyo maxaad kuuliyaddaa u gashay oo ama ku dooratay waxay ku odhanaya dadkii oo dhan baa kuuliyadan galay ama kuuliyadana lagu badan yahay een, taan cidba ma dhigato ayay qaar yidhaahdeen Een, marka saameyn ballaaran bay ku yeelataa qaarkood waxay kaba baxaan jaamacadaha oo maba galaan oo way iska fadhiistaan waayo hadday arkaan kuwo een, hore oo ama saaxiib ahaayeen markay iskuulka wada dhiganayeen oo kasoo horreeyay oo jaamacaddii dhigan iyana waxay sameeyaan way saameeyaan inkastoo hadda sanadihii u dambeeyay ardaydu badanaaba ay jaamacadaha wada galaan oo ay yar tahay wax jaamacadaha een, ka hadhaa waxyaabahaad kula talinaysaan maxaa ka mid a ardaydan sanadkan dhammaysay een, dugsiyada sare oo aada macalimiinta Een, waxaan kula talinaynaa runtii horta inay jaamacadaha wada galaan een, qofkii ay duruufta u saamaxayso oonu ka hadhin een, au qofkuna uu barto wixii uu ku fiican yahay wax alle wixii uu isleeyahay waad ku fiican tahay waad ka bixi karaysaa oo waad awoodaa een, maskax ahaan iyo maal ahaanba oo uu ku fiican yahay inuu karti u leeyahay inuu barto inuu barto oo jaamacadaha ka barto badanaaba jaamacaduhu way bixiyaan waxyaabo badan oo loo baahan yahay adeegyo badan oo deegaanka looga baahnaa way soo kordhiyeen marka haddii dee halkan laga bixiyo een, nutrition laga bixiyo inuu qofku is- wax nutrition u aadaya meel kale een, ma habboona runtii een, deegaankana waxay u tahay jaamacadihiina waxay u tahay een, kheyraad bay u tahay dee waxa- waxay helayaan ilo een, ardaydii abay helayaan marka waxaan kula talinaa inaysan jaamacadaha dhigtaan een, ayna dadaal sameeyaan oo magaranaysa qofku wuxuu ku fiican yahay uu doorbido jaamacaduhuna ay ardaydu markay u yimaadaan ay la taliyaan oo sameeyaan xafiisyo la talineed kadibna ay qofka uga waramaan bal waxay hayaan iyo nala ku dhiirigeliya nala dhaho waxaad ku fiican tihiin iyo lala taliya ardada oo een, qof kasta wuxuu ku fiican yahay waayo markii jaamacadda tagaa waa ku qalqalaan inay xumaa fakaltiga ay dooran lahaayeen marka annagu waxyaabahaas inuu qof kasta wuxuu jecel yahay aan weydiin jirnay wuxuu een, haamigiisa aan weydiin jirnay een, wuxuu ku fiican yahay aan u sheegi jirnay saasaan isku dhiirigelin jirnay annagu dhegeystayaal waxaa intaasi inagu eeg barnaamijkeenii madasha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana toddobaadkani ku eegeynay ardayda soo dhammaysta dugsiyada sare iyo caqabadaha ay la kulmaan inta aysan gelin jaamacadaha waxaana barnaamijkaasi nagala qayb qaadanaya cabdisalaan aadan maxamuud oo sanadkii labaad maraya jaamacadda golis ee ku taalla magaalada laascanood iyo axmed cabdilaahi cali oo ah bare ka tirsan dugsiga sare ee muse yuusuf ee ku yaala magaalada laascanood Ah, sidoo kale waxaa iyaduna barnaamijkaasi nagala qayb qaadanaysay maryan cabdinaasir cumar oo ka mid a ardayda sanadkani dhammaysay dugsiyada sare ee ku yaala magaalada laascanood intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid lamid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena magaalada laascaanood cabdikariin olol halkaasi barnaamijkaasi aad ka dhegaysanayseen waa washington markana kusoo dhowaada maxamuud mascade iyo ciyaarihii
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duurnimo kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa la soo wareegtay ciyaaryahan natura vidal ciyaaryahankan oo koob iyo soddonna jir ah una dhashay waddankaasi jili ayaa wax weyn muddaha u ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee bayer munich kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa xaqiijisay ciyaaryahankan inay kula soo wareegtay lacag gaaraysa labaatan iyo toddoba milyan oo ganiga ingiriiska ciyaaryahan natura vidal ayaa kooxdu waxay doonaysaa inuu u buuxiyo booskii uu baneeyey ciyaaryahan inyasta uu ku biiray horyaalka waddanka jabaan ciyaaryahan iniesta ayaa ka mid ahaa xidigihii garbaha u ahaa kooxda kubadda cagta ee barcelona waxaana ciyaaryahan atura fidal haatan kooxda barcelona ay ka filaysaa in uu u qabto shaqadii lagu yaqaanay maalmihii u ciyaarayay kooxaha yuventus iyo bayer munich atura fidal ayaa la tilmaamay inuu yahay ciyaaryahanada ugu wanaagsan ciyaartoyda ka ciyaarta qadka dhexe waxaana la tilmaamaa inuu yahay ciyaaryahan isku xidha weerarka iyo difaaca oo ciyaaryahanada weerarka ee kooxda kale iyo kuwa qadka dhexeba ay aad uga cabsadaan marka uu kubadda qadka dhexe kula xafiltamayo waxaa haddaba la sugayaa ciyaaryahan atura fidal goorta uu ka soo muuqdo garoonka camnu stadium ee magaalada barcelona dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa waxay doonaysaa inay kooxda barcelona kala soo wareegto ciyaaryahan yari mina ciyaaryahankaasi oo ka mid ahaa ciyaaryahanadii difaaca uga ciyaaraya xulka qaranka ee colombiya isla markaasina wacdaraha ka dhigay koobkii adduunka ee dhowaantan kusoo gabagabay waddanka ruushka ciyaaryahan yari mina ayaa waxaa lagu xusuustaa inuu saddex gool u dhaliyey qarankiisa muddadii u ciyaarayay koobka adduunka ciyaaryahankan oo difaaca ayaa ku wanaagsan kubadaha laanjooyinka amaba karoosyada lasoo dhigo in uu madaxeeyo ciyaaryahan yari mina ayaa ka mid a ciyaaryahanno doora oo kooxda kubadda cagta ee manchester united ay doonayso inay ku soo xoojiso difaacooda ciyaaryahan kale ee la yirahda harig mawire ayaa isaguna kooxdu ay doondoonaysaa dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa ciyaaryahanka ay ku dhaarato ee luka madrij waa wiilka nambarka tobnaad u qaatay islamarkaasina kooxda kula guulaystay saddexdii koob ee ciyaaraha champions league ee lasoo dhaafay islamarkaasina lafdhabarta u ahaa xulkii qarankae korweshiya ee koobka adduunka ciyaartiisa dhamaysta usoo gudbay islamarkaasina noqday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee koobka kubadda cagta adduunka ciyaaryahankan luka madrij ayaa kooxda kubadda cagta ee real madrid waxa ay sheegtay in aanay cidna ka iibinaynin kadib markay soo baxeen warar sheegaya in kooxda kubadda cagta ee inter milan ay doonayso kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa ciyaaryahankan madaxiisa saartay lacag gaaraysa lix boqol iyo toddobaatan milyan oo ganiga ingiriiska taasi oo dabcan halxiraale ku ah kooxda kubadda cagta inter milan oo aanan haysanin lacag intaa la eg inay ciyaaryahan keli ah kala soo baxdo waxaa intaasi dheer in ciyaaryahanka la yidhaahdo luka madrij uu haatan dhinacii gabowga sii gaarayo marka laga hadlayo ciyaarta kubadda cagta oo ciyaaryahanku haatan waa soddon iyo laba jir su-aasha isweydiinta mudani waxay tahay miyay jirtaa cid ku khasaarin karta lacag gaaraysa ku dhowaad toddoba boqol oo milyan oo ganiga ingiriiska si kastoo ay noqotaba ciyaaryahankan waxa ay kooxda kubadda cagta ee real madrid sheegtay in aanu mar dhow iyo mar fogba kooxdu aanay iibin doonin dhinaca iyo haddii aan jaleeco koobka la yidhaahdo i c c cab amaba international champions cab oo dhowaanahan kooxaha qaaradda yurub kuwooda ugu turuqaroon ay ku loolamayeen ayaa mar kale maanta laysugu soo noqonayaa kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa waxay la ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta ac milan oo iyadu in dhoweydba guuldarooyin ay soo gaarayeen hase aatee kooxdaasi waxaa dhowaantan ay shaacisay inay kooxda yuventus kala soo wareegtay ciyaaryahan egwain oo isagu sheegay in kooxda chelsea oo la filayay inuu ku biirayo uu yidhi kooxdaasi macalinkooda oo saare keliya ayaa doonayeen anigu haatan ac milan oo dhammaan kooxdii ciyaartoydu ay doonayeen ayaan ku nagaaday ac milan iyo barcelona ayaa koobka i c c cab ku kulmaya sidoo kale kooxda kubadda cagta ee real madrid waxay isfoodes gelin doonaan yuventus waa kooxdii ay christiano ronaldo ka iibiyeen sidoo kale waxaa iyaguna ciyaar saaxiibtinimo oo kale ay dhex mari doontaa kooxaha kubadda cagta ee arsenaal iyo lazio waxay ahayd arsenaal in ay la ciyaarto kooxda kubadda cagta ee safiya hase ahaatee ciyaartaasi waa ay baaqatay beddelkeediina kooxda arsenaal waxa ay ku soo bedeshay kooxda kubadda cagta ee lazio oo ay kulmi doonaan arsenaal waxaa soo gaaray dhaawac dhinaca ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara ee qolesenak ciyaaryahankaasi oo haatan la leeyahay muddo siddeed ilaa iyo toban toddobaad ah ayuu kooxda kubadda cagta ee arsenaal ka maqnaan doonaa dhinaca kale warar soo baxaya iyaguna waxay sheegaya kooxdu inay doondoonayso ciyaaryahan muuse dambele waa ciyaaryahan cusmaan dambele oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee barcelona la arki doonay haddaba kooxdu inay ciyaaryahankaasi ku soo guulaysato iyo in kale dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa tanay kulan dambe oo mascado idla sidaa iyo nabadgelyo
mascadow mahadsanid markana codka axmed cali cigaal iyo heeska deeqoon idaacaddaynu kusoo xiri doonno bashiir abikar anigoo sahre cabdi axmed iyo sidoo kaleta jaamac buulla dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo
sididayr barwaaqo duuleedada ku urto dhowr dereeg la daafteen dadkuna faraxu doodaye abaar dilanta doogi wanaagayu deeqday qiyaas lauma doone anadaymadaa